Star FM News.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal door wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haydana waxaa ka mid ah dembiibaariyaasha dalkoo baaraya basooladii lagu dilay tomboya booliiska soomaaliya oo ka hadlay howlgalay saaki ka bilaabeen xaafadda debdemiska ee degmada wadajir iyo in ka badan labaatan qof oo ku dhintay weerar gantaal oo lagu qaaday gudaha dalka yukrein intaasina waa qodobada warka xilligan ugu doorka roon waa doornimo isniin ah taarikhdan ay ku beegan tahay siddeedda bisha toddobaad ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka iminkani ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran
tabinta warka iyo cabdulaahi axmed cabdulaahi codka taajirka
mar kale duhur wanaagsan ee dhegeystayaal waaxda dembibaaris ee dalka d c ida ayaa sheegtay in ay baritaan ku hayso iibinta qoriga la sheegay in lagu dilay wasiir hore oo ka tirsanaa golaha dowladda tomboya qoraal ay d c ida soo dhigtay barteeda x ayay ku sheegtay in qoriga lagu dilay tomboya laga iibiyey nin sagaashan iyo labo sano jir ah waxay tilmaantay in tallaabo laga qaadi doono markay soo dhammaato baaritaanka hadalka maanta d c ida ayaa imaanaysaa iyadoo maalin ka hor nin waayeel ah oo waraysi u bixiyey ku caddeeyey in laga iibiyey bastooladii ee lagu qaarijiya tomboya ninkan oo u warramayay dadka deegaankiisa ayaana sheegay in dad awood badan oo dowladda ka tirsanaa ay siiyeen lacag uu ku iibsado saddex bastoolada tomboya wuxuu ahaa ganacsade bare nin afrikaanimada ku weyn qoraa iyo sidoo kale wasiir hore tomboya waxa uu soo noqday wasiirkii qorsheynta dhaqaalaha iyo horumarinta qaranka isagoona xilligaasi ka mid ahaa golihii wasiirada ee madax bannaanida ee kenya ee u hogaaminayey madaxweynihii geeriyooday ee jomo kenyatta mboya ayaa la toogtay mar uu ka soo baxayay farmashiyo ku yaala waddada moy ee sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii hay-adda baytulmaal oo ka shaqaysa arrimaha samafalka ayaa howlo qalliin indhafiiq oo lacag la-aan u samaysay qaar ka mid ah dadka aragga naafada ka ahaa ee ku nool ismaamulka wajeer taasoo ay ka mahadceliyeen dadkii barnaamijkani ka faa'iiday waxaan idhahaa daawud suubano cali waxaan jiraa gugayga siddeetan iyo afar inan been sheega ma aha waxaan rabaa hay-adda baytulmaal saaid ay noo saaciidaysaa laba waxay noo bilowday ceelay noo qoday lacag ma laha waxay ku xeshay booshay abaarii noo keentay lacag ma laha waa cunnay eriyay noo keentay haddana waa qalannay lacag ma laha haddana maanta waxaan joognaa isbitaal lacag ma laha kum iyo koo ay mahadsan tahay waxaan weli soo indhaha nagala qalay lacag ma laha haddii wacay noo kala dheheen waxaa u jeednaa marka hore waxaa waye garbadan dheheen waxaa waye baytulmaal waa u mahadcelinaynaa shan sano ishaa soo xumaanaysa bilow cabdille cumar waxaan ku imaa i c f afkeeda jiitaan fadhiya indhahan ka xanuunsanaayo waana daawada waa liisay waa samaaday ishaan aan waxba ugu jeedin mahadlah waa lii daaweeyey waa lii qalay waa lii daaweeyey isha waa ii samaatay alxamdulilah ummaddii dadkii daawadan iyo dakhtarkan keenay haa baytulmaal ah mahad leh mahad weynaan u celinaynaa inaas ilaahay barakee mahadaan u celinaynaa cumar aadan xasan aa la yidhaaha waxaan ka imaaday qajaaja meesha la yidhaha qajaaja wan waxaan ka imaaday hay-adda kol walbaa maadsan tahay wax walbaa la siisay baytulmaal wax walbaa la siisay si fiican ay noo ay noo maalgelisaa waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay waxaa liisi waa lee qalay indhaa abarka ahay haddana waa fiicnaaday waa sabmaaday maqaan seen adiga saddex sanaan nahay inyar usoo socota haddaan iyadoo abar bisi aa lee qalay si fiicanaan darama waxba ma qabo fay ayay dheheen maalinka hore waaba saanaan balahay waxbaba arki mahayni haddana fag ayay dheheen ويا أحمد بيبان لفالي إن عندها اللي قلق إن لحنا نعيش عندها اللي قلق تدرسنا جرنا وريرا الحمد لله شوف بيت مالا كل شكر لنا إيش واي سمعت واي في عنات وكل جهد هذا وقارك تيهر هذا شعبها يقرأ بكتير فايشت الحمد لله شكر لله ومدنا ثانية شيء كل شكر لنا ونبي ما إيش أنت أنا ومرسل magaciidu waxaa la dhahaa xasan xuseen waxaan ka imaaday toonkan ujeer aan ku dhex noolahay toonka bacdihiis waxaan ka imaaday meel dowladoo tawxiid liira aan ku dhex noolahay waxaan u imaadan maqlay هاي اللي يراها بيت مال هاي ماضي وإنها دت سعدي نسي تيجي نوي ماضي إنها واللي سعدي إلهي وشكرنا الحمد لله بيت مال إلهي وش هنوم هاد علنا الناس إلهي كرك اللي الناس إلهي جل الله وكالتي تتقدم لنا سعدي إن شاء الله كله إن شاء الله وندعينا يا يرا بشارة بيكي أنكو مقع ديراي waxaan joogaa wajeer waa gaberi aan ka imaaday waxaa waaye ilmahan iskaga xamaalani jiray maqaayadan aan qoraxay ku leeyahay marka saan u joogaa markii leeyahay aragtida waaye inyar inyar ay iisoo gaabatay markii dambe ilaa intan wax yar aan ka arka tanna ayba dhiimka bise ay noqoto marka hore waan qoofsanaay hadda ilaahay ama had iskale horta mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay ama had iskale midda labayso hay-adda baytulmaal ama had iskale haddana mahadaan u celinaya hadda farxaday lama soo koobi kara alxamdulilah shukri cumar moxamed buule hay-adda baytulmaal ka socdo oo field manager ka ah east africa maanta waxaan joognaa istaalka oo general hospital oo wajeer oo ay hay-adda baytulmaal ku hagaajinayso icam oo loogu talagelay dadka masaakiinta ah oon aan awoodin inay ay surgeryga lacagtiisa la baxaan ama ay awoodin inay ay safar galaan oo indhaha ay lacagtooda kala baxaan oo qalitaanka annagoo dadka u keennay gargaarkoodii oon kala soo dhowaanay oon indhaha u qalahayna laba boqol oo qof iyo wixii ku darsamay insha allah oo afar maalin soconayso waxaa kaloon u mahad celinaynaa istaalka oo hay-adda countiga wajeer county referral hospital oo ayakana gargaarkooda dhinac ka qaateen oona soo dhoweeyeen oon isticmaalahayna meeshooda annaka oo hay-addana aan keennay wixii consumables kulli ama alaabihii oo qalitaanka loogu tirigelay daawoodhinkii kiyooyihii ay xirin lahaayeen dadkii oo duqowdii oo indhaha laga qalay meeshaan maanta waxaa ka faa'iidahaya dad badan oy ka mid yihiin student maanta indhaha oo for the last maybe five years hata aan waxba arkin oy maanta indhahood u soo noqdeen annaka farxad ay noo tahay inaan dadka aan la qayb qaadanno maasha allah hay-adda baytulmaal oo zaa'id uga qayb qaadatay iyo istaalka kibuli muslim hospital oo awa batna ah oo ka qayb qaateen ay icamkan ay suurad gasho insha allah muddo istaallo badan ah hadda waxyaalo badan aan indhaha dadku usoo qalnay oo ay ka mid tahay eh, hadda ugu dambaysa laba usbuuc aan soo dhaafnay nigeria aan ku hagaajinay eh, 300 cases oo dadka indhaha aan u qalnay bil ka hore eh, uganda aan ku hagaajinay kampala 200 cases oo ayaga saas camal leh ivory coast aan hadda week soo socona ku hagaajin doonaa insha allah annagoo ka qayb qaadanayna dadka baahidooda insha allah wajeer aan rabnaa inaan si fiican aan dadka aan u caawino oo icam badan aan ku qaban doono insha allah oo icam keli ay aheen insha allah ent aan qaban doono gayno aan qaban doono oo dadka gargaarkooda aan la qaban doono insha allah waan dadaalaynaa sidii dadkii dadkii waxaa la rabaa muslimiinta inay dadka walaalaha oo maanta oon oo dhibaysan oo kurbada haysa qofka wax qaban kara inuu dadka walaalaha wax la qabto
weli warka waxaa si toosa uga dhagaysanaysaan waa idaacadda sta f m codka gobolka waqooyi bari wararka dalka ayaan ku wada jirnaa senatarka dowla deegaanka vihiga godfrey otosi ayaa doonaya in madaxweynaha uu saxiixo sharciga i e b c waxauna sheegay in uu weli la yaaban yahay sababtoo ilaa iyo haatan uu madaxweynaha dalka u saxiixin sharciga guddiga u qaabilsan arrimaha doorashooyinka iyo xuduudaha dalka i b c waxa uuna intaasi ku daray in kenyaanka ay doonayaan in baarlamaanka laga saaro xildhibaanadii u codeeyey sharcigii maaliyadda oo dhiiga ku daatay kaasina uu ka laabtay madaxweynaha dalka william ruuto
Tunashangaa ni kwa nini Mheshimiwa Rais hachukui hatua ya kuweza kuidhinisha mswada huu, na ili hali Wakenya wengi wanataka tukue na IBC commissioners wakuwe appointed, kazi ianze. Na kazi ya kwanza ambayo Wakenya wanataka, wanataka wawe na fursa ya kufurusha wabunge wale ambao walipiga yes kwa mambo ya finance bill recall, na hiyo hawawezi wakafanya kama hatuko na commissioners wa IBC. Kwa hivyo, rais, tunakuhimiza kwamba leo kabla hujakula lunch, chukua hiyo mswada uweke kidole, ianze kuwa sheria. Commissioners wakuwe appointed kupitia kwa selection process, na wananchi wa Kenya wakuwe na uhuru wa kuweza kurecall wale wabunge ambao walienda kinyume na matarajio ya Wakenya.
dowladda kenya ayaa lagu amray in magdhow siiso qoyska arshad shariif oo ahaa weriye u dhashay dalka bakistan oo la dilay sanadkii labada kun laba iyo labaatankii garsooraha maxkamadda sare ee dalka stella mutuku oo go-aankani maanta soo saartay ayaa amartay in qoyska weriyaha la siiyo toban milyan oo shilin oo magdhow ah hase ahaatee dowladda ayaa maxkamadda ka codsatay in ay hakiso xukunkan ugu yaraan muddo soddon cisho si ay racfaan uga qaadato taas oo ay maxkamaddu oggolaatay garsoore stella mutuku oo sheegtay in dilka shariif uu ahaa mid aan sharciga waafaqsanayn islamarkaasina lagu tuntay xuquuqdiisa nololeed arshad shariif ayaa la toogtay saddex iyo labaatankii bishii tobanaad ee sanadkii labada kun labaiyo labaatankii xilli baabuur siday uu marayay waddada weyn ee xiriirisa nairobi iyo magaadhi booliiska kenya oo xilligaasi qirtay dilka wariyaha ayaa sheegay in arshad shariifa si aan ulakac ahayn loo toogtay isla wararka dalka ayaaynu ku guda jirnaa hal toddobaad uun kadib markii xilka laga qaaday afhayeenkii golaha baarlamaanka ismaamulka taitataveta wisdom kazungu mwamburi kadib markii lagu eedeeyey mas-uuliyad xumo iyo kalsooni darro ay ku qabeen wakiilada dowla deegaankaas ayaa dadka deegaanka iyo qaar ka mida madaxda waxa ay dhaleeceeyeen falka ay ku dhaqaaqeen wakiilada ismaamulkaasi oo ayna ugu yeereen shirqool ay danahooda ku difaacayaan oo aanay dadka deegaanka danahooda ka hadlayn waxayna sheegeen in wakiiladaasi aanay wax miisaan ah lahayn wamekuwa wakiwashika mateka spika spika kama hata dance kwa tuni yao basi inakuwa eh, anaondolewa na wanajua kwamba wako na nguvu, wakishamwondoa yeye pale, basi inakuwa ndio mwisho. Kwa hivyo ndio maana nimependekeza kwamba seneti iweze kutunga sheria na kuweka mikakati eh, mwafaka ambayo spika wakimwondoa wao wapeleke kule katika seneti.
Hii mambo ya kuwa MCAs wako all powerful na wanaweza tishia mtu yoyote hapo kwa county government, tunaomba iishe. We, we need sheria zitungwe hata kama ni na senate za kuprotect watu kama speaker maybe kuwe na security of 10 or something like that because these people w- they are taking advantage ya kuwa they can make uh, wanaweza fukuza mtu boqol iyo lix dhibic eber star fm muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
haatanna wararkii ugu dambeeyey dalka soomaaliya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa saakay ku jarmaaday xaafadda debdemiska ee degmada wadajir ee magaalada caasimadda ah muqdisho halkaasoo ay ka wadaan fulinta amar dhulkaasi looga saarayo dadka degan ciidamada ayaa lagu soo waramayaa in halkaasi ay ka bilaabeen burburinta guryaha ku yaala xaafadda debdemiska oo ay u adeegsadeen gabaarida guryaha burburisa waxaa xiran ee dhammaan waddooyinka muhiimka ee u dhow xaafadda debdemiska iyadoo halkaasi ka socdaan howlo burburin ah qaar ka mid a dadka degan xaafaddaas ayaa tallaabadan burburinta ay ciidamada kula kaceen ku tilmaameen wax laga xumaado iyagoona baaqu diray madaxweynaha dalka soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud saaka waa ciishoonahay waana dhibanahay haddaan ahay dumar hooyo weliba waxaa la iigu imaada buushkeygii waxaa la iigu imaada meeshaan jiifay aniga meeshaan jiifay walaala madaxweyne inaan kuu soo duceeyo on ilaahay kuu baryo oon habeen walba caloosha dhulka kuugu hayo oon labaatan jirkaa dhala kuu soo diro on yidhaahda garabkiisa istaag maantana ay yidhaahdeen dad adiga kaa socda meeshii ka kac mudan madaxweyne may qabataa aniga hooyaan ahay may qabataa mudane madaxweyne waxaan kaala hadlaa qalbiga waxaan kaala hadlaa uurka waan dhibanahay waxaan haystaa agoon odagaygi waxaan ku waayey kii haddaan waxaan ku waayey dagaalkii u sokeeyey ee dheer aan ku waayey ma raba mudana madaxweyne sirteydii inaan bannaanka soo dhigo oo meediyaha si fiican la iiga daawado ma doonayo laakiin maanta danbaa i soo dhigaysa danbaa i soo dhigaysa in meel walba laiga ogaado amnigayga cid sugaysa maaha lahan waxaan ahay inaan istilmaamo danbaa igu kalifaysa waxaan kuu soo diranayaa cabasha mudana madaxweyne haddaad damiir iyo daroon leedahay hadday hooyo ku dhashay hadday gabari kuu dhaxday hadday gabari kula dhalatay mudane madaxweyne waa dhibanahay waxaan ku dhibanahay ma aqaan meelaan aado meelaan aado ma aqaan meelaan u cararo ma aqaan maanta meeshaan buushka ka dhistay ee tabartu maanta ii saamaxday inaan hal jiingad ka taagto ayaa haddana waxaa la yidhi iska xaaq oo ka kaco bannaanka joodarigaada la aad mudane madaxweyne anna inaan garabkaada istaago oo ilaahow guusha sii aan idhaahdo geesigaan dhala kuu soo diro adla ad gogashaydii bannaanka dhigto ma garbaa taas mudane madaxweyne ma garbaa ilaah baan kugu dhaariye garmiya mudane madaxweyne maxay iga kaa qabatay maxay iga kaa qabatay middaas maanta maxaan kaa galabsaday maxaan kaa galabsaday ayadoo raggii kaasoo uga dhaqaaqeen ceeldheer lagu wada go'doomay dagaalkii u dembeeyey raggii kaasoo wada gadoodeen ee la leeyahay madaxweynuhu waa gabay ciidankiisii ayaan boqol rag boqol rag ayaan dhabarka ka soo dharbaaxay oon idhi garabkiisa istaaga yaan la gambarin yaan la cabsanin guusha aan wada gaarno maanta markay guushii kuu soo dhowdahay ducaan aniga kuu duceeya wiilashaan garbahooda ka soo dharbaxay garbahaadu maanta taagan yihiin aad ku faanayso meel walba lagaaga gambanayo in maanta aniga boolis ii soo baxo oo u yidhaahda ka soo bax meesha horta taasu garma hay qabato mudan madaxweyne waxaan kaa codsanaa inaad ka soo jawaabdo ilaah baan kugu dhaariyey rasuulkiisaan kugu dhaariyey masaakiinaan ahay muslinaan ahay meelaneeda ma aqaan ilma agoonaan haystaa damba ay soo badday mudana madaxweyne aniga uma rabo degmada aan degganahay maanta meesha aan degganahay ciidan inuu leeyahay waan ogahay laakiin duruufta intay ii saamaxaysa inantaan ka tabaraysanaayo ha idhigin baylahda ha idhigin cidlada labaatan qofoodaa dulsaar igu ah oo biyo ka soo baxday oo maanta meel ay aadaan aqoonoo daad qaaday ka soo barakacen ayaa dulsaar igu ah naftaydii meelaan la aada ma aqaan agoontaydii meelaan geeya ma garanaayo mudana madaxweyne waxaan kaa codsanaa middaan inaad ka hadasho aniga waa yeel siddeetan jir oo xanuunsanaa nahay gurigaana dhax jiifa alaahaa leh anigaa leh waa la duminaa meelana guur ma aqaani wiilka ii dhisi waa dhinti meelana guur ma aqaani meelan dega ma aqaani waa ku dhex dhimanaa xabad leel iigula dhex dhufanaa sariirtan korkeeda maahina meelaan guura ma leh meeshaan degannahay xawaalihii waayan debdemis horyo u jira ama u dhowo
dhankiisana afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdifataax aadan xasan ayaa sheegay in ciidanka booliiska soomaaliya uu saaka si toos ah u bilaabay howlgalka debdemiska maadaama muddadii dadka loo qabtay ay maanta ku ekayd waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo ilaa iyo lix qodob oo ku saabsan arrintaas ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka waxay debdemiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada muqdisho u noqon doonta debdemis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday magaalada muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arrinta debdemiska tirikoob uu sameeyey taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo boqol afartan iyo toddoba meelood oo qeyb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira oo ay ku baaba'day hanti soomaaliyeed oo ay bulshada soomaaliyeed marka si taa loola tacaalo ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed si aad sida aad la socotaan booliisku wuxuu wakhti dheer siiyey muwaadiniintii deganeed goobtaas wakhtigaasoo maanta ku ekaa odayaashii dhaqanka iyo bulshadii nagala shaqaysay wakhtigaa maanta ku eg ee arrinta debdemiskuna waa u mahadcelina waa waa dadku dayasho mudan odayaashii dhaqanka iyo dhallinyaradii ka shaqaysay arrinkan dadka intooda badan maadaama ay guureen intay hartayna maanta uu ciidanka booliiska soomaaliyeed baawuur iyo wax kasta ugu deeqayo insha allah odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada gacanta naga siiyeen aad ayay u mahadsan yihiin waxaan kaloo u mahad celinaynaa muwaadiniinta halkaa deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin anoo rabnaa inaan u mahad celino bulshada soomaaliyana ay ku dayato dadka degan debdemiska oo garowsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda soomaaliya loogu adeega goobtii qaarkood ayaga si isxilqaanah u guuray goobta ugu guuray muddo horeba ka guuray kuwii u dambeeyeyna shalay iyo daraad ay ka guureen inta hartayna maanta uu booliiska gacan siinayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska soomaaliyeed sidoo kale waxaa jira dad koobana goobtaas ku haray oo maantay ciidanka booliiska soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabada alaabtoodii ku faqsan lahayn oo ay ku guuri lahaayeen maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedii debdemiska oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay boqol iyo afartan kaa meele gubatay qaab loogu gurmado la waayey in debdemiskan markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baabuurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara dhammaantood waxaan rajaynaa in debdemiskan uu dabooli doono baahiyaha bulshada soomaaliyeed ay qabto namber lix waxaan aad ugu mahad celinaynaa intii gacan naga siisay in goobta hooshan lagu guulaysto ay bulshada u hoggaansanto ama awaamiirta ka soo baxda dowladdeenna hooshaan oo aad dareemi kartaan culayska ay lahayd balse waxaa noo fududeeyey dadka deegaanka oo garowsaday u hoggaansamay awaamiirta dowladda oo aan leeyahay mahadcelin ballaaran maanta aan ka daalayn inaan u mahad celiyo bulshadaas soomaaliyeed ee garowsatay in dhulkan debdemiska ah baahidiisa ay taagan tahay markaan la shirnay tusinay dhibaatooyinka magaalada ka jira tusinay debdemiska baahida loo qaba waxay garowsadeen si mutadawacnimoah inay goobtaas u banneeyaan waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed inteedii arrinkaas gacanta ku lahayd waxaan anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa idin siinaynaa mahadcelin ballaaran dhanka caalamka cisbitaalka carruurta ee kiyef ayaa lagu garaacay gantaal weyn oo ruushku leeyahay kaasoo lala beegsaday magaalooyin badan oo yukrain ah sida ay sheegeen saraakiisha dalkaas yukrain wasiirka arrimaha gudaha dalka yukrain igor kilmenko ayaa sheegay in ugu yaraan labaatan qof ah la dilay konton kalena lagu dhaawacay guud ahaan waddanka yukrain madaxweynaha dalka yukrain valadimir zeneleski ayaa sheegay in shan magaalo oo kale ah kiev dinibro ekriviri slovanix iyo sidoo kale gramatosk ay ka mid ahayeen kuwa lagu garaacay in ka badan afartan gantaal oo noocyo kala duwan leh ma jiro wax hadal oo deg deg oo ka soo baxay ruushka kuwaasoo weli ku adkaysanaya in ciidamadooda aysan beegsanayn kaabayaasha rayidka wararka kusoo kordha xaaladda weerarka ee lagu qaaday dalka yukrain wararkaiga dambe ayaad kaga bogan doontaan insha allah intaasina waxay nooga dhan warkii duurnimo ay kala socoteen idaacadda staifm codka gobolka waqooyi bari cidda warkaa uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisunu yahay waa ww w stfm c o k e warka duhurnimo waxaa idiin soo saaray idinla socodsiinayay sidoo kale idiin farsameynaya anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi dhammaantiin duuro wanaagsan nabadgelyo